tan iyo markii uu gobolka Tigray ee dalka Ethiopia ka aloosmay dagaalka sokeeye waxa uu gobolkani wajahayaa xaalad sugnaanshiyo la'aan ah iyadoona markii ay maamulka gobolka Tigray isku dayaan in ay horay u dhaqaaqaan ay haraynayso mushkilad cusub oo uga imaanaysa gudaha maamulkooda iyo dibaddiisaba si gaar ah muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa karaar qaadanayay khilaafka u dhexeeya hoggaanka sare ee jabhadda Tigray kuwaasi oo isku faamila awood qaybsiga dhexdooda ah iyadoona uu mid waliba oo ka mid ah madaxda gobolkani uu doonayo inuu isaga noqdo hogaamiyaha aan laga daba hadal ee maamulka Tigray xilli uu waayahani cirka isku shareerayay muranka siyaasadeed ee ka dhexeeya xisbiga mucaaradka ee uu horboodaya gabrashiyoon iyo hogaamiyaha xilligan seetaha u haya maamulka kumeelgaarka ah ee Tigray oo labadoodaba u nasab sheegta kooxda TPLF waxaa la soo warinayaa in mar kale uu sii xoogeystay khilaafka u dhexeeya madaxda kooxdaas war-saxaafadeed ka soo baxay maamulka kumeelgaarka ah ee xilligan ka dhisan gobolka Tigray ee dalka Ethiopia ayaa lagu sheegay in hogaamiyeyaal ka tirsan kooxda uu horboodaya gabrashiyoon ay abaabulayaan inqilaab militari ama afgembi ka dhan ah maamulka Kijo Reda oo ah ninka xilligan hogaaminaya maamulka kumeelgaarka ah ee ka jira gobolka Tigray sida ay ku doodayaan hogaamiye gabrashiyoon iyo cutubyada la dhacsan afkaartiisa maamulka Reda ayaa dhankiisa bilaabay in uu beegsado saraakiil ciidan iyo in uu xilka ka xayuubiyo madax ka tirsan maamulka gobolka dhaliishan ayaana waxaa gudbiyey guddi ka shaqaynayay howlaha nabadaynta ee mandiqada Tigray khilaafka u dhexeeya madaxda TPLF ayaa marba marka ka dambaysa sii holcaya iyadoona laga cabsi qaba in ay xurguftan siyaasadeed isku beddesho gacan ka hadal iyo iska hor imaadyo ciidan oo mar labaad ka qarxa gobolka dowladda Mareykanka ayaana TPLF ku cadaadinayso in ay dhaqangeliso heshiiskii Pretoria kaasi oo lagu dhawaaqay laba sano ka hor ilaa maantana aanan wax tallaabo ah loo qaadin hirgelintiisa